الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدina mxamedi وعlى آlihi وصaxbihi أجمaعين أولا allah subxaanaه watacaala ayaan u mahadnaqayaa mahadda alle kadibna idaacadda alandalus intaas kadib maalmihii lasoo dhaafay iyo birihii lasoo dhaafay wilaayada shaqooyin aada u tiro badan baa ka jiray ay ugu muhiimsaneyd kormeer guud ee gobolka aan ku soo maraynay aan ka soo bilownay jubbada dhexe ilaa aan ku keennay markii ugu dambeysay jubbada hoose ilaa cirifka ugu dambeeya aanu ku tagnay ilaa iyo badhaadhe iyo santaare iyo meelo kaleba marka ilaahay mahadi si nabadgelya ayuu noogu soo dhammaaday kormeerkaas alwaali ee meelo badan ayaad sheegtay oo jubbada hoose iyo jubbada dhexe deegaanada marka aad tagteen qaar ka mida ma noo xusi kartaa iyo waxyaabaha marka ee laga qabanayay jazaak allahu kheyran kolley waxyaabaha aan qabanaynay haddaan ugu horumariyo waxaan tarkiisinaynay addacwa ilallah inaan dacwada si guud loo dardargeliyo oo dhammaan degmooyinkaas oo dhan waxaa ka dhisnaa ducaad aryaaf oo shaqo waday waxaan kaloo tarkiisinaynay xamlada ay cadowga ay wadaan iyo sidii looga hortegi lahaa dadkana aad baan u tawjihinay xamlada qaybteedii hore ayaan shaqada bilownay waxaay shaqada gebagabadeedii waxay ku soo aaday xamlada qaybteedii dambe cadowga ay waxa weeyaan ay buunbuuninayaan maalmahan lasoo dhaafay in dadka haddana tii hore sidii ay uga qayb qaateen tan dambena ay uga qayb qaataan waxyaabaha aan tarkiisinayn oo kale waxaa ka mid a mashaariicda degmooyinka ka socda ama gobolka ka socda in si guud kormeer aan ugu tagno waxaan kaloo aan aad iyo aad u xoojinaynay aan kala hadlaynay maamulada iyo bulshada qeybaheeda kala duwan biyo-ada iyo dhulka deegaanka in la ilaaliyo oo laga ilaaliyo xaalufinta waxaan kaloo tarkiisinaynay maamulada dhuudhuujintooda iyo meelaha qaarkooda u baahnaa in wax laga bedelo oan wax ka babedelnay dhanka dacwada wilaayadu waxay dirtay ilaa iyo saddex fariiq oo iskugu jira ducaad kala duwan bu-aale meesha la yidhaha jilaalow ilaa iyo weelmaarow ducaad ayaa meeshaas ku jirtay ilaa weelmaarow ilaa iyo meesha la yidhaahdo birta dheer ayagana sidoo kale ducaad baa ku jirtay waxay hadafkooda u ahaa dadka soo barakacay ee maxaa la yidhahda ka kala yimid gobollada kala duwan ama n f d xoolaha wata ee daaqa soo raadsaday ee aadka u tira badan qabaa'ilo badanna ka koobnaa ummaddaas inay la kulmaan dacwada gaarsiiyaan taaliifaad u sameeyaan ilaahay mahadii waa ay ku guulaysteen juhdi badan baa lagu bixiyey warbixintana waxaan ku kala qaadanay ragga ducaadda ah meesha la yidhahdo weelmaarow oo afmadow hoos tagta aad iyo aad bayna noogu warbixiyeen hadafkii iyo shaqadii loo dirayna waa ay ku guulaysteen waxay qaybiyeen kutub badan ama rasaa'il badan waxay qaybiyeen waxyaabo badan oo memoriyaal ah oo la siinayo oo casharo ay ku duuban yihiin waxaa loo qaybinayay waxyaabo ay u baahan yihiin oo markaas laga maarmaan oo raashina ilaahay mahadii aad iyo aad baa loogu guulaystaa la odhan karaa raggaas waxyaaba ay qabteen waxaa ka mid a meel walba oo dow ah oo macnaha xooluhu ay ku badan yihiin biyaha ay ka cabaan in maamulka iyo ducaaddaas oo iskaashanaya in laga sameeyey masaajidiyo iyo mawlacyo dadkaas ay ku tukadaan waa lagu guulaystay waxaan kaloo aan soo arkay oo xamladood usoo dhammaatay ducaadii waday xamladii loogu magac daray irka macnaa walaa takun maca alkaafiriin ee soo bilaabatay laba bilood ka hor haddana kusoo gabagabowday meesha la yidhaahdo buulo xaaji ayaan kula kulmay ducaaddaas warbixintana aan ku kala qaadanay ilaahay ha barakeeyo ayaguna dhul badanna way mareen dad badanna dacwada waa ay gaarsiiyeen ayagoo dadka dhammaan qaybaha kala duwan oo dhan dadka la kulmayey wacyigelinayay aad iyo aad bay raggaasi waxaweye ayaguna ay u guteen shaqadooda ayagana waxay ku aadanayeen oo shaqada ugu weyn ay tahay ay ahayd in dadka ay risaaladii nabi maxamed ay gaarsiiyaan halkaas ayaan kusoo gabagabaynay buulo xaaji meesha la yidhaahdo ducaad kale ayaa jirtay oo ayaguna muddo shan bilood ku jiray inta u dhaxaysa waxa weeye qaamqaam ama marajal baxreenka ama meesha la yidhahdo qoraxi iyo turdha laga soo bilaabo ilaa iyo meesha la yidhaahdo oo waxa weeye xuduudda u dhexaysa wilaayada jubbooyinka iyo shabeellada hoose dhanka xeebta ayay dadkaasi ayaguna ducaaddaas halkaas ayay ka shaqaynayeen ilaa iyo dhankan kamsuma jilib meelahaasoo dhan jamaame ayay ka shaqaynayeen muddo shan bilood ayagana warbixintii waxaan ku kala qaadanay meesha la yidhaahdo sona burgaan aad iyo aad bayna raggaas u dadaaleen kumanaan qof ayay la kulmeen dacwadii bay gaarsiiyeen rasaa'ishii loogu talagalay gaarsiiyeen raashin bays dadka siinayeen aad iyo aad bayna ummadda u soo dhoweeyeen weliba ayagu waxay gaar la ahaayeen inay tuulo walba iyo meel walba dadka iskugu yimaadaan waxay ka shidayeen projector dhulkaasna maanta waxaa la odhan karaa dacwadii waa ay gashay si fiican bay u gashay weliba dacwo hadda shan bilood socotay waa dareemi kartaa waxyaabaha ugu weyn aan tarkiisinaynay dacwada gaar ahaan xamalaadkii iyo ducaadii aan dirnay oo saddexda jiha aan ku dirnay ilaahayna ha barakeeyo wayna guteen waajibaadkii la siiyey waxaa kaloo jiray mashaariic hore u socotay oo wilaayada ka dhex socotay oo ayaguna aan kormeer ku maraynay ayay ugu weyneed mashruucii weynaa radiile ee biyaha lagu gaarsiinayay dhulka kontonka kilomitir saasoo kale waxaan kor maraynay ceelal badan oo la qoday oo dabagal u baahnayo shaqo u baahnayo walaaladii kheyr allaha siiyo ayaguna ay wax badan ka qabteen hadda dhismihiiba waa uu bilowday ceelashaas haddii la qoday hadda baraagihi baa la sameynayey ceelasha qaarkood hadda waaba la furay meesha la daarsalaam ayagana hadda waxa weeyaan ceel baa hadda loo qodayo riig baa ku jiray waxaa jiray warar tiro badan oo dadku ay codsadeen oo ilaahay mahaddii xarakadana ay nagala qeyb qaadatay in meeshaas wax laga qabto sida waro laga qoday deegaanada u dhowdhow degmada afmadow degmada waxaan dhihi lahaa dhobley sida meesha la yidhaahdo goodaayo sida meesha la yidhahdo yaraa ee shabax u dhow oo ayaguna laba waroo caama laga qoday saasoo kale meelaha aan xamlad intaan ku jirnay iyo safarka iyo jawlaadka intaan ku jirnay aan waxa weeye codsigii naloo soo gudbiyo wax laga qabto waxaa ka mid a dabgal iyo meesha la yidhaahdo baqhdaad oo ayaguna waro waaweyn hadda laga qodayey marka insha allahu tacaala dhammaan mashaariicdii socotay kow iyo laba ma dhihi karno aad bay u tira badnaayeen buulo xaaji saasoo kale waxaan marnay toggii weynaa oo waxaweye biyaha badda ku shubi jiray oo maxaa la yidhahda maamulka ay xireen kadibna dadku ay ka faa'iidaysteen beero ay ku tabcadeen waxay noo sheegeen in lagta biyaheeda weligeedii allaheeda aysan saan noqon markii biyuhu ay yimaadaanna dadka ay waxa weeyaan ay hore u dhaafi jirtay xagga badda ay ku shubi jirtay marka ilaahay mahadii weliba waxyaabaha meelahaas aan kusoo aragno waxaa ka mid a in xataa ogaartii kenya ee lahayd geriga maroodigiiba xataa meelo u maraad arkaysaa maroodigii oo muddo ay ugu dambaysa dalkan hadda dib ugu soo laabtay waxa weeye alxamdulilah rabbilcaalamiin maamuladuna waxay reebeen in ugaarsiga sharci darrada o dhan waa la reebay ugaarsi o dhan waa la diiday maadaama safar dheer oo kormeer aad soo marteen waxaa laga yaabaa inay jireen baahiyo fara badan oo dadka deegaanka iyo intii kormeerku aad samayseen ma jiraan marka inaad ka jawaabtaan baahiyahaas oo degmooyinkii aad soo marteen ee dadka masaakiinta ahaa jasaaka allahu khayran waa ay jireen dad badanaan soo marnay oo ay baahan sida degmooyinka hadda walaalada kheyr allaha siiyo liis weyn bay soo gudbiyeen raggan hadda dhankan kamsuuma iyo jamaame ilaa iyo jilib ilaa iyo xeebta maraya liisas badan oo dad masaakiin ay soo gudbiyeen inaan helno ilaa iyo saddex kun oo qoys waxa weeyaan raashinkooda ayadoo noqon karta hadda xilligan weliba ifdaaru saa'im ayadoo noqonaysa oo dadkii ay afur ay u noqonayso marka ilaahay ka abaalmariyo xarakada aad iyo aad baa naloo gacan qabtay ummaddaasna hadda maantay raashin qaybinkii qaybintii waa i bilaabatay sida degmooyinka kamsuuma jilib jamaame meelo badan bay ka bilaabatay ilaa iyo kismaayo hadda ay ka socotaa dhammaan degmooyinka hal degmo oo aanan wax laga xusin ma ay jirto dhammaan degmooyinkaas oo dhan waxaan isleenahay dadkii masaakiinta ee markaas aad ka u dhibaataysnaa ayaa marka wax la siinayaa dalabaadkii ummadda ay dalbanayeen in badan baa wax laga xaliyey marka waxaan rajeynaynaa insha allahu tacaala kormeerkan kormeer barakaysan buu ahaa ilaahay subxaana watacaalana hanoo barakeeyo ilaahay subxaana watacaalana hana sugo ummaddana ilaahay waxaan uga baryeynaa barwaaqada hadda ay ku jiraan inuu u kordhiyo ayadoo hadda warihii biyo ay ku jiraan lagihii ay biyo ku jiraan ayaa roobkii hadda uu yimid ilaahayna waxa weeye waa u barakeeyey webigii waa u buuxsamay marka ilaahay subxaana watacaala sharta hanaga qabto cadowgiisana allah hanaga qabto ummaddana tamkiin iyo nasrin allaha siiyo